waxaa ii muuqda maamul wanaagsan oo shaqaynaya guddoomiyayaal degmo aan harsayn oo shaqaynaya guddoomiyayaal gobol oo shaqaynaya saraakiil ciidan oo shaqaynaysa oo niyad haysa waxaa la rabaa doorkiinnii baa maqan shacabka reer gaalkacyo ka qayb qaata nabadda taageera horumarka ka shaqeeya amni iyo walaaltinimo iyo ehelnimo ku wada noolaada kala guuri maysaane nabad ku wada noolaada ee dhaqan wanaagsan ku wada noolaada is-ixtiraama ma garateen suuqu waa furan yahay amarkaas waan bixiyey waxaa weeye ciidanba oolaysaana ma jirto ciddii la timaadana gacan binaan ku qabanaynaa